haatana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii aad wada sugayseen hambalyada iyo heesaha caashe ibrahin aadan iyo ibraahim xasan daandure ayaa noo haya
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkana waxaan idinku haynaa toddobaad walba intaas dhegeystayaasha u sheegnaa so su-aad u xiise badan ayaanu idiin haynaa warqadda ugu horreysa caasha haddii aan ku bilaabo waxay naga soo gaartay nuur ibraahim isaaq iyo waxay yidhaahdeen xasan ibraahim isaaq iyo aadan ibraahim isaaq iyo cabdinuur ibraahim isaaq iyo yaxya ibraahim isaaq iyo aabe isaaq ibraahim iyo eedo waxay yidhaahdeen cawliya xasan cabdiraxmaan iyo eedo madiino xasan cabdiraxmaan iyo eedo maryan xasan cabdiraxmaan iyo ibraahim maxamed ibraahim iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa iyo cali macalin maxamed iyo caruurtiisa iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed weriiri iyo cali daljir iyo xuseen borow dhammaan dadkaasina waxay joogaan soomaaliya iyo ethoobiya iyo dalka talyaaniga waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan cabdi ibraahim isaaq iyo waxay yidhaahdeen shimooy aadan cali oo ku aqalgalay tuulada buulaxaawo waxaana ay leeyihiin ducadeyda kale oo caashaaya waxaan ugu ducaynaynaa in aqalgalkaasi marka ugu horreysa ujeedadii laga lahaa laga gaaro ubad khayr qaba wiili caanan gabar iyo caanaan ugu ducaynaynaa warqadda dhinacaygaan ku bilaabay ibraahino waxay ka timid aabe abuukar hiraabe hooye maryan cali falaax iyo carruurtooda wiilo shucayb iyo carruurteeda mahada iyo laxow iyo carruurteeda ruqiyo cali maxamuud iyo odaygeeda iyo carruurtooda casey cumar faarax iyo baarliin cumar calasow sahre cumar weheliye iyo dhammaan reer cumar weheliye shukri baadiyow iyo odaygeeda iyo carruurtooda maryan dhiilow iyo odaygeeda iyo carruurtooda sahro caseyr iyo odaygeeda iyo carruurtooda dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada muqdisho toronto iyo edmonton waxaanay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin ay hawada u marinayaan boqoradda anise abuukar hiraabe iyo boqorka xuseen suleymaan cabdulaahi oo meherkooda uu sabtidii a lasoo dhaafay uu ka dhacay magaalada edmonton ee dalka canada ducada waa daanda iyo caasho baa la yidhi faahinow adoo raan leeyahay hadda ka horna carabkan ku dhuftay malaha tufteenna ilaahay barakeeyey marka waxaan leenahay meherkaasi allah ka dhigo kii horseeda guur kheyr qaba oo lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano bun iyo cambuulo
waa kii horseeda nolol farxad leh intaasaad sheegto oo dhan ayay soo koobaysaa marka ducadii mar haddii dhinaceena loo soo riixay ilaahay aqbalana waanu raacinaynaa allaha aqbalo heesta ugu horreysa caasha noo soo qabo oo heesihii baad bahbaxsanaysaa maan hal waraq kale ku daray faye waa tahay haddii aan warqad kala raaciyo anigoo og heestaasna ibraahim inaada sugi karin waxa ay ka timid hooyo duniye cali cabdi iyo abe cabdi aadan cadow iyo sahra cabdi aadan nicimo cabdi aadan iyo carruurteeda iyo maryan cabdi aadan iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdiraxiin cabdi aadan iyo sahuur cabdi aadan iyo odageeda ayaan cabdi aadan malyuun cabdi aadan habaryeer sacdiyo cabdulaahi baa la yiri iyo jamiilo yaxye shiilaal iyo leyle yaxye shiilaal iyo rashiido yaxye shiilaal iyo ugu dambeyntii ayeeyo cadar maxamed guure dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada muqdisho maraykanka qaar baa jooga dubai norway hargeysa iyo koonfur africa waxayna tahniid dhalasho u dirayaan khatra cabdi aadan iyo axmed nuur yaxye shiilaal oo dhowaan ee gabar gu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi hani axmed yaxye shiilaal waxay leeyihiin soo barbaar oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa heesta ugu horeysa haddaadan tegaynin waxaa la yidhi haddaadan tegayn aha waa haddaadan tegayn oo Haye.
haddaadan tumayn Haye, matiirkii matiirkii magaalada magaalada tahay ha waa docus ugu beerhaya dhinac lagugu soo hagaaga yeelo Haye, ha iska fadhinin
waa waxay soo koobtay meel waa laga maqnaadaa ama waa laga muuqdaa marka ama tag waa tahay bal waa waxaan u malaynaya ibrahim heestan waa hees dhegaystayaal fara badan oo barnaamijkan maanta dhegaysanaya ay aad madax ugu ruxi doonaan sida gabadhan hadalkeeda uu usoo tigtiga yahay uusu leexleexanayn weliba kolay caasha adaa heesta soo xuloo dhegeystay waa arki doonaa waxay noqotay waa heestan aad uga helay dhegaystayaashan waxaan qiyaasaya inay iyaguna si weyn uga heli doonaan waxaa ku luuqeynaysa fanaanada nasteexa indho
jacaylkan xusun jiray sabahalada gacanka jiray taniyo cirib gacanka siday taniyo wadaadabay jacaylkan xusun jiray sabahalada gacanka jiray taniyo cirib gacanka siday taniyo wadaadabay Yeah. Thank you. Yeah. jacaylkan tirin jiray ismiya khayri aan ku waday kashigu kaliyey meenuba u kala haalay jacaylkan tirin jiray ismiya khayri aan ku waday kashigu kaliyey meenuba u kala haalay Yeah. Thank you. Ama ahada
ibrahim war haddaadan tegayn oo aadan tumayn watiirkii magaaladaa taha la yidhi oo sawir oo kalead isaga soo taagan tahay haye bal wax ka dhe
hadda maxaa idhahdag waa fanaanadaa tiri adiga waa soo xushay dhegeystayaashana qaarkood madaxay u ruxayaan intaas waad ila qirtay soo ma waa tahay aad baan oga helay heestaasi kuwo kala war wanaagsan dhegeystayaasha waanu usoo wadnaa bal aan soo qabto warqadan iyo heesta kulamaan ibrahim o waxaa halkan aanu ka salaamayna baa layidhi daadiyayaasha barnaamijka caashicuud iyo ibrahim dandure waataha anaguna mid lamid ah ayaanu dhegeystayaasha noo soo diray salaantaas ibrahim oo aanu u gudbinaynaa marka xiga baa layidhi salaanta waxbaa daba yaale taaniyadan gaabana ku dara waxay ka timid aabe suleebaan cabdulaahi aadan iyo hooye aamine yuusuf buuxane iyo ikraana suleebaan cabdulaahi iyo odaygeeda dayib allaale muumin iyo carruurtooda khatra suleebaan cabdulaahi iyo carruurteeda maxamed suleebaan cabdulaahi iyo xaaskiisa balqiis maxamed yuusuf iyo carruurtooda iyo axmed suleebaan cabdulaahi iyo xaaskiisa xamda xuseen daahir dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi magaalooyinka boorama chicago baris iyo meelo kale waxaanay tahaniyad u dirayaan boqoradda baa la yidhi anisa abukar hiraabe iyo boqorka xuseen suleybaan cabdulaahi oo meherkooda ah maalintii sabtidaanu soo dhaafnay waa toddobaadkii hore uunu ka dhacay magaalada edmonton ee dalka canada marka toronto iyo edmonton horta int- mise isku jira ibrahino shaqo iskuma laha waa gobolo kala duwan marka diyaaradaha laysugu raacasaan qiyaasayo waa west of canada galbeed canada Isaga jiraan.
waa fog tahay aad bay ufog tahay waaw marka kuuma soo dhaweyn ina- inaad inaad meherkaani xalwaad ka soo annaga qabto.
reer ontario nahay ontario waxaa tahay eh, anise abukar hiraabe iyo xuseen suleebaan cabdulaahi meherkooda waxau ka dhacay magaalada edmonton ee wadanka canada waxay leeyihiin ducada waa ibraahim xasan daandure iyo caasho marka maadaama aad horey ugu duceysay bal midkan aan anigu kaa furto ibraahim o waxaan ugu duceyneynaa anisa iyo xuseen in meherkooda uu ilaahay ka dhigo midkii uu midkii horseeda guur farxad leh oo uu ku sii xigo ubad khayr qaba kuwo lagu baraaro bashbash iyo barwaaqaan ugu duceynaynaa arooskana soo dedejiyana waa raacinaya ibraahim aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xaliimo cilmi jaamac dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo cilmi jaamac iyo waxay yidhaahdeen mukhtaar kala fure iyo xaaskiisa khaliijo ibraahim iyo walaalaha oo kale ah bay yidhahdeen cabdirasaaq cabdiqaadir iyo cabdullaahi cumar nuur iyo waxa ay yidhaahdeen dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo cilmi jaamac iyo mukhtaar kala fure iyo xaaskiisa khaliijo ibraahim iyo cabdirasaaq cabdiqaadir iyo cabdullaahi cumar nuur iyo xamdi qaali maryan cabdi hindiyo dhaqane iyo cabdirashiid yare faarax lamaane dhammaantood asxaabtaasi waxa ay jecel yihiin inay taaneed kale ilaabay u diraan xaawo cabdiqaadir buubaay iyo waxay yidhahdeen maxamed aadan saalax oo arooskooda uu ka dhacay degmada luuq ganaane ducadan idinka le waaye waxaan leenahay arooskiina aamiin bashbashi buraaq inaad kala kulantaan ayaan eebed kaga baryaynaa aniguna amiin ayaan u raacinaya warqadan xigta haddaan ibraahim soo qabto waxa ay ka timid hooye jamiilo isaaq roble iyo eedo madiino xasan fidow iyo adeer cabdulaahi xasan fidow maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa siid cali colaad xasan deeqo colaad xasan iyo naciimo colaad xasan waa dhammaan ilmo colaad xasan maxamed colaadna wuu ugu horreeyey tahliil colaad xasan aa ku jira iyo hani colaad xasan iyo maryan colaad xasan cabdixakiin colaad xasan axmed cabdulaahi xasan iyo luul cabdulaahi xasan iyo maxamed bare colaad cabdulfataax cabdulaahi xasan iyo maxamed cabdi xasan iyo faarax bare colaad iyo sidoo kale cumar bare iyo shamse bare iyo haaruun bare dhammaan dadkani waxay kala joogaan soomaaliya maraykanka finland australia greega iyo sweden waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan khatra cabdi aadan iyo axmed nuura iyo xiye shilaal oo dhowaan ay gabadh ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi hani axmed yaxye shilaal waxay leeyihiin soo barbaaro noqo tii dal dad iyo diinba anfacda aamiin waa tahay heesaha ayaan dib ugu noqonaynaa caasho waxaan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa ila noqo ul iyo diirkeed ibraahim westane durbood u baxsato waxaas lahaa wuu kuu soo tuuri doonaaye dibba ha ugu celin dhab- Haye, dhab ul iyo siiso diirkeed aan ahaana waayo ila noqo ul iyo dir waa mid ka mid heesaha aadka u wan wanaagsan ee ay ku luuqeeyaan labada fanaan xasan aadan samatar iyo khadra daahir cige
Inta kulan
way who can
ilanoqo uliyo diirkeed codkii macaana ee xasan aadan samatare iyo katro dahar ciga caash intaas haddaan kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa warqadan waxay naga soo gaartay maamo xaliimo xaaji yabarow aabe axmed faarax iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen luul cali islaweyn iyo doctor caasha cali islaweyn iyo dhammaanba reer cali islaweyn iyo faacadey maxaadey iyo odageeda iyo caruurtooda iyo mulki baadiw iyo odageeda xasan muudey iyo caruurtooda iyo safiye baadiyow iyo odageeda iyo caruurtooda iyo xaliimo baadiyow odageeda iyo caruurtooda iyo muxubo xaaji iimaan iyo odageeda cabdiraxmaan baadiyow iyo caruurtooda saciide cali falaax iyo odageeda cabdiraxmaan yebrow iyo caruurtooda dhammaanba dadkaasi waxa ay kala joogaan daafaha dunida waxayna jecel yihiin taaniyad kale iyo laaba inay u diraan iyo heestanba aanisa abuukar hiraabe iyo xuseen saleebaan cabdulaahi oo nikaaxoodu uu ka dhacay magaalada edmonton sabdidii lasoo dhaafay waa dalka canada waxaana ay leeyihiin meherkiina guur qaarqaba inuu eebe idiin horseeda ayaan eebeeda kaga baraynaa iyo nolol raaxa badan aamiin aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadan waa warqad aada u qurux badan si nidaamsanna ibraahin oo loo soo qoray daanduraya cashucuudna way salaaman yihiin baa lagu soo bilaaba waata waanu ka guddoona mid lamidana waanu u gudbinaynaa marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah ayeeyo jak waa ayeeyo jakaay cali mahdi iyo habaryar faadumo sheekh ibraahim iyo shaygeeda maxamed culusow iyo abti xasan maxamed ibraahim wuxuu ku magac dheer yahay xasan xarash iyo caruurtiisa hooyo maano cusmaan maxamed iyo habaryar boolo maxamed iyo habaryar xaawo maxamed ibraahim iyo shaygeeda abukar cabdulqaadir xaayow iyo caruurtooda awoowe cabdulle muxyadiin iyo adeer maxamed abukar cusmaan wuxuu ku magac dheer yahay time guduud iyo abti maxamed axmed dey cali iyo xaaskiisii iyo caruurtooda iyo ayeeyo aamine aadane iyo awoowe axmed dey cali mahdi iyo ayeeyo aamine axmed dey iyo awoowe cabdulqaadir cali xayow iyo habaryar zaynab axmed dey cali iyo ugu dambayntii habaryar felis axmed dey cali iyo asxaab kaloo fara badan waxaa kaloo la yiri dhammaan reer maxamed sheekh ibraahim iyo xaasaskooda iyo caruurtooda baa la yiri iyo sidoo kale khadiijo sheekh ibraahim iyo caruurteeda iyo ubadkay dhaleen dhammaantood dadkaas aan soo sheego dhan ibraahimna waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed sheekh ibraahim iyo nuur waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan amal maxamed sheekh ibraahim iyo nuur axmed arooskoodu ka dhacay waa arooska wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho waa sagaalkii bishan aynu ku jirna january sanadka laba kun shan iyo tobanka waxayna ku aqalgaleen baa la yiri wadanka sacuudi arabiya waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caanan aad ku kala heshaan guurkiinana guur khayr leh gurigiina gurinagi guul o kayl bay yidhaahdeen aamiin waxaa noo baaqaya hooyo xabiibo hilowle iyo cabdulaahi hilowle oo ku magac dheer sahalyare iyo farxiyo shuqaale iyo waxay yidhaahdeen binti shuqaale iyo raaxo shuqaale iyo fartuun shuqaale iyo nasteexo shuqaale iyo leylo shuqaale iyo nadiifo shuqaale iyo waxay idhahdeen maxamed iyo muxudiin shuqaale iyo ibraahim shuqaale iyo ciise shuqaale dhammaan reer shuqaale waxay taanid u dirayaan maxamed shuqaale maxamed iyo waxay yidhaahdeen aamine maxamed oo dhowaantana wiil ugu dhashay degmada yaarshiid ee magaalada muqdisho ducadana waxaa gena wiilkaas allah ka dhigi kiisoo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca shubx hadda ibraahino goorma kugu dambeysay heesta waa heesaha shubah hadda xaali shubah
maryar mursalaad noo haysa waxa la shubay laakiin marka shuba hadda la yidhaahda waa calaashaan waa caajiska iska kiciya een ha la jimicsado aye sida heesta u muuqato dhididkaa la fulqo ah marka aan ku dheehdaba farxad bay dhamayso dhudhumadaan ku taagnahay iyo istaaggaaban ka dhacayaa bay tiri shuba hadda ya salaam ya salaam haye codka macaan maryan mursal ciise
dayaxoo dhammaystiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto subaxda dayaxoo dhammaystiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto warkumeed dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way haatuntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way haatuntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda waya aan ku dhehdaba farxad bay dhamayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya subaxda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhamayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way maxaad dhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way maxaad dhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala yahda Oye. sida dhibicda roobko dhanka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto subaxda sida dhibicda roobko dhanka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto hayga dhiman dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobte way way way maxaad dhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobte way way way maxaad dhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda dhulkaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda
ya salaam dhulka kuguma aamino cirkana kuma dhoofsho dhuuntaadan mari karina laabtaas ka kaa dhex dhigan lahaa way tiri iska kaa dhex dhiga lahaa waxaa laabtaasaaba iska degi lahaydba laabta igu qabo laabtaan ku dhigan lahaa gaadada isaar laablaab waa aag aad loo wada tilmaamay marka waa waa halka muxubada laga dareema miya iyo kalgacalka iyo raxmadda iyo wax oo dhan Ya- ya, okay.
waad ogta ibrahim oo sii yeelaysaa waa tahay intaasi aanu ku dhaafno codka fanaanada maryam mursal ciise iyo heestii shubahadda heestii ugu dambeysay oo iyana ah heestan kolleyba aad u wada sugeen ibrahim oo iyana way soo socotaa hase haatee bal warqadda waa labada waraaq ee ugu dambeysay ee gacanteeda ku jirtaan mid kamida soo qabto waxay ka timid bashiir waxaa la yidhi marka hore waad salaaman tihiin dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yidhi daadiyayaasha barnaamijku aanu ka gadoonay marka xiga bay yidhaahdeen warqadda tahniyadda waxaa ugu horeeya oo dhowr iyo toban qof ah bashiir cismaan maxamed iyo axmed nuur cismaan maxamed xabse cismaan maxamed cabdiraxiin cismaan maxamed iyo cabdiraxmaan cismaan maxamed iyo cabdulqaadir cismaan maxamed waa dhammaan ilmo cismaan maxamed sakariya ku jira suheyba ku jirta iyo sidoo kale hooye canab cali maxamuud iyo aabe cismaan maxamed olol iyo naciimo cabdulaahi maxamed iyo caruurteeda naciimo cabdulaahi maxamed iyo odageeda iyo caruurteeda haddana ma laba qof amisu hal qof oo lasoo celceliyey waa tahay waxay haataba iyo kayse cabdulaahi maxamed iyo xamdi cabdulaahi maxamed iyo hooyo aamino maxamed olol iyo caruurteeda iyo aabe xasan maxamed olol iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ugu dambayntii baa la yidhi aabe yaasiin maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda baa la yidhi dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo meher u dirayaan waxay kala yihiin boqorka baa la yidhi iyo boqoradda nafisa cismaan maxamed iyo cabdulcasiis faarax jaamac oo laba iyo tobankii bishan january sanadkan laba kun shan iyo tobanka meherkooda uu ka dhacay magaalada buuhoodle ee gobolka cayn baa la yidhi waxaana ay leeyihiin noqda meherkii lagu nasto ee lagu nagaado waa tahay reerkii lagu nasto ee lagu nagaado marka mar haddii laismehersaday waa reer baa la noqday soo maha oo Ama la gaadsiiyo aqal galo.
guur lagu nasto oo lagu nagaado waa tahay ubad khayr qabana lagu kala helo aamin waxaa noo baaqaya aabe maxamed faarax bakool iyo hooyo dhool cabdulaahi karaani iyo cabdi faarax bakool iyo fartuun cabdi yuusuf iyo xaajiyo cambaro cabdulaahi karaani iyo saygeeda xaaji geele maxamed iyo cadar cabdulaahi karaani iyo saygeeda maxamed sheekh xuseen iyo asli cabdulaahi karaani iyo xaaji muxidiin siid cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen aadan cabdulaahi baryare iyo cabdiwahaab xaaji ibraahim iyo yaasiin ciise oo dheere waa wariyaheena v o a waxayna taanid u darayaan xuseen cadow ibraahim iyo riyaaq maxamed faarax oo arooskooda uu ka dhacay dhowaan magaalada nairobi waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kilo ayo wiil iyo caano gabar iyo caano ayaana ay bedi kaga baryanaa aamin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan ugu dambaysay tahaniyadana waxay ka timid baa la yidhi tahaniyad aroos oo farxad leh from degmada luuqganaane waa tahay waxaana diraya baa la yidhi hooyo xaliimo cilmi guddoomiye kala fure baa la yidhi mukhtaar iyo xaaskiisa khadiijo ibraahim iyo dhammaan reer cabdulqaadir buubay oo kala ah baa la yidhi cabdirasaaq iyo cabdulaahi aadan nuur iyo xamdi isaaq iyo waa la yidhi cabdirashiid yare iyo weriye cabdicasiis fantastic iyo weriye xalwe cabdi iyo hindo baa la yidhi dhaqane dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan arooska iyo aroosadda xaawo cabdulqaadir buubaay iyo maxamed aadan saalax oo arooskooda uu ka dhacay baa la yidhi degmada luuqganaane ducada waa qofkii ay gacantiisa ku jirto warqadda baa la yidhi waa tahay inay gacantayda ku jirtaa waad asiibteen arooskaasi ka dhacay degmada luuqganaane ee gobolka gedo waxaanu leenahay allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano bashbash iyo barwaaqana ku noolaada lambaalka gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray aabbe yuusuf faarax sharmaarke iyo hooyo jamaad cige baxnaan iyo hooyo xaliimo maxamed ow cali iyo hooyo cadar cabdi ayax iyo cabdi yuusuf faarax sharmaarke fardowsa yuusuf faarax iyo sawda yuusuf faarax iyo aanisa yuusuf faarax iyo muna yuusuf faarax iyo faarax yuusuf faarax iyo shukri yuusuf faarax sharmaarke yuusuf faarax iyo xasan yuusuf faarax iyo hodan cabdi cali iyo iido aydiid yuusuf iyo xuseen oo cabdulaahi dhammaan caruurtooda iyo qoysaskaaba waxay hambalyo iyo bogaadin jecel yihiin inay u diraan reer
tahniyadaasi waxay u dambaysay idaacaddeenni galabnimo oo caasha ibraahim iyo daandure ay barnaamijka salaamahayna la socodsiinayeen aniga iyo colaadna barnaamijka idaacaddan idin daadihinanay tan intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaad